يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ربكم وتذكروا الوقوف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقد قال الله سبحانه في القرآن الكريم لتركبن طبقا عن طبق walaalayaal waxaynu maalmahan ku jiraa marka waddankan iyo cimiladiisa loo eego maalmo qabow oo jiilaashin iyo dhaxani ay dhacayso maalmaha caynkan oo kale ah iyo wakhtigan waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan ayaynu khudbadan ku soo qaadan doonaa isku baraarujin doonaa sidaynu walaalayaal ognahay adduunyadu had iyo jeer isbeddel bay ku socotaa xaalad keliya kuma sugnaato ilaahay baa yidhi jalla wacalaa latarkabuna tabaqan can tabaq markuu soo dhaartay rabbi ee waxyaabo markaa badan oo makhluuqaadkiisa waaweyn ka mida uu ku soo dhaartay ayaa wuxuu rabbi yidhi waxaa kori doontaan xaalad can tabaqin ay bacda tabaqin xaalad kale dabadeed xaalado kala duwan ayaa mari doontaan mar waynagaa aan jirinba marna caloosha hooyadeen baynu ku jiraa iyadoo qofku inta uu uurka ku jira qudheedu ay leedahay marxalado kala duwan marna adduunyadan aynu joognaa inta aynu adduunyada joognana isbedelada faraha badan ee qofku marayo waa inaga aragnay mar wuu yar yahay mar wuu koray mar wuu xoogaystay mar wuu gaboobay mar wuu caafimaad qabaa mar wuu xanuunsanayaa mar waa madax mar waa mijo marba xaalkiisu waasi mar waxbuu faraha ku hayaa mar waxba faraha kuma hayo mar wuu faraxsan yahay oo raynrayn buu ku jiraa mar wuu cadhaysan yahay ama wuu naxsan yahay xaalado kala duwan ayuu ku sugan yahay xaaladaha caynkaasi walaalayaal waxay inoo tilmaamayaan koonkan ilaahay jalla wacalaa inuu maamulayo oo ilaahay jalla wacalaa uu ku tasarufayo kolkaa maamulka rabbi iyo awooddiisa ayay tilmaamaysaa waxaa kaloo ay inoo sheegaysaa adduunyadani inaanay joogahayn oo aanay jirahayn ee laga soconaayo oo laga guuraayo oo ay jiri doonto daar loo socdo ilaahayna jalla wacalaa addoomihiisa uu ku abaalmarin doono yudabbiru lamra yufasilu alaayaati lacallakum biliqaa'i rabbikum tuuqinuun waa ta labaade qabowgani aynu dareemayno mararka qaar ee aad aynu u dareenno iyo kulaylka aynu mararka qaar aada u dareenno labaduba halka ay ka yimaadeen rasuulkeenna inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam oo wuxuu rasuulku inooga warramay wakhtigaa kulaylku daran yahay ee xagaagii iyo wakhtigaa qabowgu daran yahay ee barafyadu dhacayaan ee jilaalkii labarta labadaba inay naarta jahannama neefsato faqad qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu fii saxiixih xadahanaa caliy bnu cabdillaah qaala xadahanaa sufyaan qaala xafidnaahu min aلzuhriyi can saciid bn اlmusayibi can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal ishtakat الnaaru ilaa rabbiha faqaalat ya rabbi akla bacdii bacda faadina laha binafasayn nafasin fi الshitaaءi wanafasin fi الsayf فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير wuxuu rasuulkeenu xadiidkaasi kaga waramay inay naartii u cabatay rabbigii abuuray jala wacalaa oo ay tidhi waan is cunay oo barhkayba barhka kale ayuu cunay oo uu jajabiyey kolkaasaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u ogolaaday oo u fasaxay laba jeer oo ay neefsato labadaa jeer waa jiilaalkii iyo xagaagii jiilaalkiina way neefsataa xagaagiina way neefsataa xagaagii marka ay neefsato kulayl badan ayaa dadku ay dareemaan jiilaalkii marka ay neefsatona qabow daran bay dareemaan sidaa awgeed baa rasuulku yihi calayhi asalaatu wasalaam fahuwa ashaddu ma tajiduuna min alxar wa ashaddu ma tajiduuna min azamhariir waa marka ugu daran ee kulaylka aad dareentaan iyo marka ugu daran ee qabowga aad dareentaan ee halana yaabin in waxa weeye naartii qabow lagu sheego waayo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen dabaqad bay leedahay zamhariiriya la yidhaahdo oo qabowa ayay leedahay naartu xadiidkaa walaalayaal waxaynu ka qaadanaynaa qabowgan daran iyo kulaylka daraniba xagga naarta jahannaba inuu ka yimi sidaa awgeed baa naarta inaynu ka baqanno oo aynu waxa weeyaan aada iyo aada uga khawfno ayay taasi ee inagu baraarujinaysaa waxaa kaloo inagu baraarujinaysaa inaynu ku dadaallo naartaas sidii aynu uga badbaadi lahayn waayo naarta marka ay neefsato kulaylkeeda iyo qabowgeedaba adduunka oo dhan laga dareemaayo waxaad u malaynaysaa ilaahay nama geliyo qofka la geliyo ee lagu dhex rido ee ilaahay jalla wacalaa uu ku cadaabo waa mid aada iyo aada u khatar badan weeye ilaahayna addoomihiisa wuu ku cabsi geliyaa waanu uga digay faandartukum naaran talada laa yaslaaha ila alashqa aladi kadaba watawallaa wasayujannabuha alatqa aladi yu'tii maalahu yatazakaa arrinka walaalayaal saddexaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan wakhtigan oo kale in dahaarada la ilaaliyo oo la dhammaystiro hadday noqonayso maydhiga iyo hadday noqonayso waysada labadaba waayo had iyo jeer biyuhu dee qabow bay noqdaan wakhtiyadan qaboobaha ee kolka in jidhkii la mariyaa waxoogay dareenkeeda ayay iska leedahay iyo mashaqadeeda kolkaa qofku isagoo rabbigii caabudaya jalla wacalaa oo u hoggaansamaya waa inuu maalmahan oo kale si gaara iyadoo mar walba loo baahan yahay waa inuu tahaaradiisa aada iyo aada u ilaaliyo oo aanu maydhiga iyo waysadaba nuqsaamina xubnaha iyo jidhka si wanaagsan uu u gaadhsiiyo taana waxaa u daliila xadiidkii abi hurayre ee saxiixa muslimka ku yaalay waa xadiid kooban oo aada iyo aada u cadiima wuxuu rasuulku saxaabada ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alaa adulkum maa yamxu allahu bihi اlkhaطaaya wayarfacu bihi darajaat ma idinka waramaa wax ilaahay uu dunuubta ku tirtiro oo dadka uu kaga dhaafo darajaadkoodana uu sare uga ugu qaado darajaadkaasina waa almanaasilu fi ljanna waa darajooyinka jannada weeyi fadliga intaa leeg arrimo lagu helaayo ma idiin sheegaa qaaluu balaa yaa rasuula allah haa rasuulka ilaahayow qaala isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih saddex arrin buu sheegayaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waxaa kow ah isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih ay maca almakaarih in waysada la dhammaystiro wakhtiga makaarihda makaarihdu waa jamcu makrah waar marka mashaqada iyo xanuunku uu jiro in waysada la dhammaystiro isbaaqu lwuduuna waxaa looga jeedaa itmaamuhaa wa ikmaaluhaa in la dhammaystiro la taam yeelo oo xubnihii waysada la marin jiray saani loo wada gaadhsiiyo isbaaqa noocaasina qadar waajibah oo la-aantii aanay waysadu asax ahayn iyo qadar mustaxaba oo sunnaah oo fadliga iyo khayrku qofka uu ugu badanayo iyo raacista sunnada calayhi salaatu wasalaam labadaba uu leeyahay marka haddii waysadii cala almakaarih la dhammaystiraayo maydhigiina isagana waa saasoo kale in la dhammaystiro wa kahratu lkhutaa ila almasaajid arrinka labaad waa in socodka iyo tallaabada loo badiyo xagga masaajidda oo masaajidda had iyo jeer waxa weeyaan la tago oo jamaacada lagu soo guto oo ilaahay lagu caabudo oo cilmiga iyo xalaqaadka ka socda la dhagaysto oo la laasimo oo qofku xagga masaajidka socodka iyo tallaabada uu u badiyo arrinka saddexaad waintidaaru salaati bacda salaa waa in salaad salaad lagu sugo oo salaad farala marka laga baxo aan masaajidka laga tegine la yska joogo qur-aanka lagu akhristo lagu dikriyo la joogo cilmi hadduu ka socdo la dhagaysto ilaa salaada kale ee faralkaa wakhtigeedu uu imanayo fadalikum alribaa arrimahaasi saddexda ahi waa heeganaan cibaadadii iyo daacadii ilaahay loo heegan yahay oo qofku uu u darban yahay oo diyaar uu u yahay oo ribaadka asalkiisa waxaa la yidhaahdaa furimaha hore ee cadowgu uu dadka muslimiintaa ka soo weerarayo in la tago oo halkaa lagu dhufays qaato oo muslimiinta cadowga laga ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa halkan laakiin waxaa loo jeedaa cibaadaadka caynkaasa in la guto jihaad ama ribaadna waxaa loogu sheegay waayo arrimahaasoo dhan iyo daacaadka kaleba waxay u baahan yihiin in nafta lagula jihaado oo la baro ilaa ay ka qaad ka qabatimayso oo ay waxa weeyaan markaa la qabsanayso walaalayaal salaada jamaacada wakhti kastoo la joogo waynu ognahay fadligeeda iyo qiimaheeda iyadoo sidaasaa maalmahan oo kale marka qabowgu yimaado salaada subax iyo waxaad arkaysaa iyadoo jamaci waxoogay uu yaraaday marka horeba dadka subaxii masaajidka ku tukadaa way ka yar yihiin dadka wakhtiyada kale ku tukada qofkuna inuu salaada subax kaco uu masaajidka tagaa waa arrin weyn oo tilmaamaysa qofkaa iimaankiisa iyo wanaagga ku jira haddaba marka qabowgan oo kale uu yimaado jamacii salaada subax tegi jiray sidaa masaajidda ku aragtaan way yaraadaan arrintaana looga baahnaa dhaxantu waxba ku yeeli mayso waa inaad waxa weeye sare kacdo oo aad markaa masaajidka tagto jamaacada aada soo gudato ilaahay walaalayaal nicmooyin fara badan buu ina siiyey innaga halkaa aynu joogniyo waddankeennan dhaxanta ka dhacda iyo kulaylka ka dhacaba mid xaddhaafa ma aha waxaa la odhan karaa waa mid iska dhexdhexaada marka loo eego adduunyada kale iyo caalamka meelo badan oo ka mid a qabowgooduna waa xadka bax kulayl marka uu yimaado isaguna waa xadka bax innaga laakiin ilaahay jalla wacalaa wuxuu inoogu nicmeeyey innaga iyo ciddii inala qabta hawadaa wanaagsan ee dhexdhexaadka ah ee wakhtiga kulaylahana aan xadka baxa ahayn wakhtiga qabowgaana aan xadka bax ahayn nicmada noocaasa ilaahay jalla wacalaa uu ina siiyey waa inaynu ilaahay jalla wacalaa ku caabudno oo ilaahay aynu uga mahadnaqno xataa biyaheennu qabow daran ma qaboobaanoo jidhka ay waxyeelayaan sida faraha badan ama weliba halkan aynu joogno qabow badan oo jidhka looga baqanayo inay waxyeelaan ama dhib weyn ay geystaan inta badan ma gaadhaan hadday gaadhaanna ilaahay jalla wacalaa nicmooyin buu ina siiyey waad yaro diirin kartaa oo la idhaadhyo dab baynu haysannaa barafka sii badan iyo dhaxanta badan aynu kaga qaadi karro sidaa awgeed walaalayaal ee wakhti kastoo la joogo waxa uu leeyahay cibaado loogu talagalay mar walbana qofka muslimkaahi fursad buu haystaa in alle intaa uu nool yahay fursadaha qaaliga waa inaynu ka faa'iidaysanno oo ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisa inagu aadan aynu la nimaadno ilaahay khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo aqulu ma tasmacuuna waastaqfir اllah alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wla cudwana ila clى اظaalimiin slى اllah wslma wbaaraka clى cabdihi wrasuulihi muxamadi wعlى alih wصaxbihi wslma tasliima kaiira ayuha lmuslimuun arrinka afraad ee wakhtigan loo baahan yahay waa in soomka lagu dadaalo sunnaha ah abeenkiina qiyaamka iyo salaatuleysha lagu dadaalo sababtu waxay tahay wakhtigan aynu joogno maalinkii qofka sooma laba faa'iida labadaba uu helayaa faa'iida waxay tahay maalintii way gaaban tahay oo marka waagu barya isla markaaba waa kan gabalkii dhacaya waa maalin jiilaalo waa wax gaaban kolkaa wuu soomanaa fadligii soomka wuu helayaa wakhtigana wuu kooban yahay faa'iido labaadna wuu helayaa waa qabow oo wakhti oo haraad iyo dhibaato ay ku imanaysa ma aha habeenkiina waa inuu salaaddii istaago waayo sidaynu ognahay wakhtigan habeenkaa badan si kastoo qofku wuu hurdo wan yahay hurdadii buu ka dhergayaa waynu ognahay wakhtiga salaada subax la tukado wakhtiyo markii hore aynu soo jeedi jiray oo inoogu jiray maalinta inoogu jiray iyo wakhtigaynu soo jeednaa hadda habeenkii ku jira wakhtiga salaada subax la galo waa idinka arkay sidaa awgeed baa xadiid alimaamu alalbaniy uu ku soo arooriyey silsilatu alaxaadiida saxiixa oo uu leeyahay wuxuu leeyahay shaahid xoojinaya waxaa laga soo wariyey rasuulkeenu inuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alsawmu fi الshitaaءi alghaniimaة اlbaarida jiilaalkii in la soomaa waa khaniimo qaban weeye oo baarida ee waayo labada arrin ee aynu sheegayno ayaa labadaba qofku wuu markaa helayaa ajarkii soomkana wuu helayaa xadiid kaloo kaa isxoojinayaana waxaa ku soo arooray ashitaau rabiicu lmu'min طaala layluhu faqaama waqasura nahaaruhu fasaama jiilaalku qofka mu'minkaa gubuu u yahay gu ayuu u yahay siduu ugu yahayna waxa weeye wuu ka faa'iidaysanayaa oo fursad khayr buu ka dhiganayaa oo jiilaalkii habeenkiisu wuu dheer yahay habeenkaa dheer hurdo iyo malaayacan kaga bixi maayo qofka mu'minka ahe qiyaam iyo inuu ilaahay u tukado bar ka mida ayuu ee kaga faa'iidaysanayaa maalintaa jiilaalkuna way gaaban tahay maalintaa gaabanna mu'minku soom buu kaga faa'iidaysanaya xadiidkaana kaa hore ayay isu markhaati kacayaan kolkaa walaalayaal qofka mu'minka ahi intuu nool yahayba waxaynu fursad buu haystaaye fursaddaa gaar ahaan wakhtigan oo kale maalintii inta suuragalkaana soona kaga faa'iidaysto habeenkiina wax ka mida inuu istaago oo salaatuleyl uu u kaco kaga faa'iidaysta baaraka allahu fiikum waxaan walaalayaal ku yar darayaa oo kale maalinkii dhoweyd waxa waddanka laga fuliyey qisaas sidaa ogtihiinna ee qofkii qof muslima ogaan u dila in loo qisaasaa haddii ehelkii qofka la dilay sidaa ay doortaan waa arrin sharci ah weeye waana arrin ammaanku ku sugmaayo waana arrin ilaahay noogu tala noo sheegay xayaata iyo nolol inay noogu sugan tahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab baa rabbi yidhi jalla wacala sidaa awgeed xukuumaddu waa tallaabo wanaagsan oo ay ku dhaqaaqday dadkaa muddada dheer jeelka iskaga jiray ee gacankudhiiglayaasha ah ee dadkii ay laayeen ehelkoodina uu yidhi markaa ha naloo dilo inay dilaanoo xadka ay ku oofiyaan wuxuu ahaa waajib saaran hase ahaatee waxa aynu baraarujinaynaa dad fara badan oo caynkaasoo jeelasha ka buuxaa jira oo gacankudhiiglayaala oo dad muslimiina ogaanu dilay weliba qaarkood ay wuxu dileen si fool xun oo aada iyo aada looga argagaxo bahalnimo ah dadka noocaasa awliyaau maqtuulka ama qofka la dilay ee ehelkiisu ciddii ay cafiyeen ay yidhaahdeen diyaanu doonaynaa ama ha la yska sii daayana dee waa in la yska sii daayo qofkii awliyaaulmaqtuulka ama qofka la dilay ehelkiisu ay yidhaahdeen hana loo dilana waa in loo dilo in jeelka uun la yskaga haysto ma aha kolkaa tiro yar unbaa la dilay wakhtigan iyo labadii wakhti ee xukuumaddii axmed siilaanyo ee tiro yarun baa la dilay dadka gacan ku dhiiglayaasha ah waynu ognahay oo dilku wuu badan yahay aad baa markaa wax loo dilaa waxaana xaqiiqadu tahay qofkii qof muslima ogaanu dilaba haddii loo dilayo dilku aad buu u yaraan lahaa dadku kumay dhiiradeen marka waxaynu leenahay dadka kale ee jooga ee faraha badanna iyagana dee abaalkooda ha la mariyo waayo waa xukumkii ilaahay jalla wacalaa ilaahay baa sidaa xukumay ilaahay ayaa sidaa xukumay xukumka ilaahay ha lagu fuliyo kii awliyaaulmaqtuulku ay saamaxaan ay yidhaahdaan waxa weeye ha la yska sii daayana ha la yska sii daayo kii ay yidhaahdaan hana loo dilana iyadoon waxba jeelka lagu hayn sanado badan waa in waxa weeyaan markaa loo dilo oo waddada kuwaa la mariyey la mariyo diinteennana aynu dabaqno ilaahay khayrkiiyo wanaaggahayna waafajiyo dembigeenna ilaahay ha dhaafo allahuma inaa nas'aluka alhudaa wاltuqaa wاlcafaafa wاlghinaa allahuma inaa nas'aluka alhudaa wاltuqaa wاlcafaafa wاlghinaa allahuma inaa nas'aluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma inaa nas'aluka aljanata wanacuudu bika min annaar allahuma aati nufuusana taqwaaha wzakiha anta khayru man zakaaha أنت وليها ومولاها اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله